halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aan ku leenahay internetka ee redio ergo o r g kulan wanaagsan dhegeyste waa jimce ay bisha koowaad tahay afar sanadku waa laba kun sagaal iyo toban kusoo dhowow idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doonto ay ka mid yihiin qoysas beeraley ah oo ku barakacay dagaal beeleed ka jira deegaano ka tirsan degmada balcad oo ay haysato cunto yaraan iyo hoy la-aan waraysi ku saabsan cudur ay soomaalidu u taqaano kaduudiyaha waxa uu yahay saameyntiisa iyo sida loo daweeyo xubinta qiimaha xoolaha oo maanta ka imaanayso degmada burco ee gobolka togdheer iyo beeca xoolaha halkaas ay ka marayaan ayaad sidoo kale dhagaysan doontaa waxaad maqli doontaa xeerka booliska iyo rayidka dacwadahooda qeexa ee somalilan oo wax ka bedel lagu samaynayo waxaa walaac ka muujinaya xuquuqul insaanka iyo qareennada somalilan qaybta lixaad ee sheekada amal oo uu soo diyaariyey raadiyaha ergo ayaad dhegaysan doontaa balse aan ku horeyno warka maanta waxaa soo jeedinaya maxamed xaashi tawakal
warbixin uu soo saaray xafiiska xiriiryaha arrimaha gargaarka soomaaliya ooja ayaa lagu sheegay in sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka ay gargaar u baahnaan doonaan afar dhibic laba milyan oo qof oo soomaali ah tiradan oo ka dhigan saddex meelood oo meel tirada dadka soomaaliyeed warbixintu waxa ay sheegtay in xilligii guga ee sanadkii tegey uu rajo nololeed u abuuray beeraleyda iyo xoolodhaqatada iyadoo la goostay dalagii ugu wanaagsanaa ee beeraha kasoo go-a muddo sannada ah waxay warbixintu sheegtay in rajadaas soo iftiintay ay mar kale caqabad ku noqotay roobkii xilliga dayrta ee ina dhaafay oo intiisa badan aan ka di'in soomaaliya dhibaatada ugu daran waxa ay ku dhacday dadka nugul ay ka mid yihiin barakacayaasha caruurta naafada iyo dadka waayeelkaa carruurta ayaa ah kuwa ugu badan ay dhibaatadu ka soo gaarto dagaalada ka socda waqooyi galbeed dalka suuriya sidaas waxaa sheegtay sanduuqa badbaadada carruurta ee yunisef yunisef waxaay sheegtay in rabshadihii u dambeeyey ee toddobaadkan dhacay oo ay ku dhinteen siddeetan qof uu ku jiray ilmo yar laakiin dhimashada dhaawaca barakaca iyo argagaxa ay carruurta siiriya la kulmaan ayaa noqday mid joogta a u baahan xal degdega qoysas badan ayaa guryahooda ka barakacay waxayna ku nool yihiin xeryo ciriiri ah oo adeega bulshada uusan ka jirin sida ay hay-addu sheegtay colaadda ka taagan waqooyi galbeed suuriya waxaa xaaladda kaga sii daray roobab daadad wata oo dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey ka da-ay dalka kuwaasoo xaaladda carruurta iyo dadka kale ee shacabka ahba kaga sii daray ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday dhismayaalna waa ay ku burbureen duufaan ku dhufatay habeenkii khamiista xeebta koonfureed ee dalka thailand duufaanta oo wadatay dabayle xoogan ayaa tii ugu horreysay oo muddo soddon sano ah ku dhufata dalkaas sida mas-uuliyiintu ay sheegayaan waxay ku socotaa xawaare aad u sarreeya iyadoo la filayo inay wada gaarto xeebaha koonfureed oo dhan qofka ku dhintay waxa uu ahaa kalluumaysato iyadoo uu saarnaa adoonkuwa kalluumaysiga xilligii ay duufaantu dhacaysay saraakiisha saadaasha hawada ee thailand waxay ka digayaan dabeyle hor leh oo gaari kara ilaa shan iyo toban gobol oo kuwa koonfureed ah ee thailand halkaasoo ay ku yaalaan jasiiradaha ugu badan ee dalka oo dad badan oo dalxiisayaal ah ay sanad kasta tagaan dhegaystayaal warkii intahaas ayuu ku dhan yahay ciddii warkayagu uu seegay waxa ay dib uga dhagaysan karaan bartaanu internet ku leenahay radio ergo o r g
maalin wanaagsan dhegeyste halkani waa raadiyow ergo magaciiguna waa welis maxamed waxaad dhegaysateen qodobada warka arrimaha bini'aadamnimo ee maanta kol dhow waxaan gudageli doonaa qaybaha kale ee idaacaddeenna
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
ku dhowaad afar boqol oo qoys dad ay maamulka degmada balcad ku qiyaaseen ayaa ku barakacay dagaalo ka jira tuulooyin ka tirsan degmada dadkan oo ah beeraley xoolo dhaqato ayaa waxa ay ka carareen dagaalo ka dhacay tuulooyinkooda sida warbixintan ay ku faahfaahinayso wariyaha raadiyo ergo leyla cabdi maxamed in ka badan saddex boqol oo qoys ayuu maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ku qiyaasay inay ku barakaceen colaad u dhexaysa laba qabiil oo wadadega tuulooyinka bandar bukuraar iyo dudumaaley dadkaas waxay u kala barakaceen balcad iyo tuulooyinka kale ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalka wuxuu bilowday dabayaaqadii bishii nofembar ee sannadkii hore waxaana ilaa wakhtigaas dadku ka barakacayeen deegaanadooda dadka soo barakacay waxay u badan yihiin beeraley xoole aan badnayn ku haystay tuulooyinkaas waxay ka soo carareen beerihii ay ku tabcanayeen roobkii dayrta oo ay rajo ka qabeen inay goostaan bartamaha bishan aynu ku guda jirno ee janaayo xaliimo nuur cariif ayaa ka mid ah dadka beeraha ay tabcanayeen ka soo cararay waa hooyo duleedka degmada balcad ku haysata lix carruur ah oo ay kala soo barakacday tuulada bukuraar oo labaatan kilomitir dhanka galbeed kaga beegan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ay balcad joogtaa muddo sagaal iyo toban cisho ah beerteeda oo cabirkeedu yahay sagaal saacadood waxaa ugu tabcanaa masago ay ku abuurteen xilli roobaadkii deyrta laakiin hadda wax akhbaar ah kama hayso dalagyadaas iyo gurigeeda sida uu ku dambeeyo waxaysan sidoo kale meel ku sheegin saygeeda oo markii uu dagaal ku dhacay kaxeeyey xoolo ay dhaqanayeen adoogi iyo xoolihii waaba mihi oo inta usii wadaayla noogu war dambaysaba oo dugaan kusii xumihayo taleefon ma haasto halkaan taleefonahay aa arigiyiil halka taleefona masin hadaa utagaa idiisaa wacaho yiri manaay oo ka guditiin ilmihii laqaxahoona yiri haabad wara maka haay wax isaa wacayn ma arki asuna meel lagasaa wacahe male noola ii dhintaaba geeri ma hadda ma lagu sheegin nololna laguma sheegin wixiigi xoolihiigooda maba lahaayo halkii oo meelay kala dhaceen min ogmale walaahi alihi oo ilmihii lasoo haadeen ununkoo bulsho ahaa ma cidaha afkooda isu joognaa inkastoo ay ka soo barakacday wax kasta oo ay ku haysatay tuuladeeda halka ay timid oo ah duleedka balcad kuma haysato cunno ku filan hooy wanaagsan iyo biyo nadiif ah waxaa qoyska xaliimo cunno ugu dambeysay khamiistii shalay ahayd oo reere deggan halka ay joogaan ay siiyeen galley laba koomba ah oo ay karsadaan xalay ma aysan cashayn maantana uma hayso wax ay carruurta siiso waxay xaliimo raadiyo ergo taleefanka ugu sheegtay in wakhti dheer ay cunno la-aan ku joogaan iyada iyo carruurteeda muddada ay halkaas joogeenna ay yareed inta goor ee ay waxay cunaan heleen
ma la tiri karo ma la tiri karo toman iyo sideed habi cawo aa jiifnaa sideedda sideedda aa wax noola keenay sideeddaas cawo aa wax noola keenay cawadaas may sagaal noo eh qof hadii adduunka cawana waa dharag cawana waa baahi asalkeeda maha oo kaxaal taqaa iyo maha kaxaal erin waa kala roonta saanka maya ma igu dhicin weligay ma igu dhicin saan saxun ma soo roogsanin hadda kadib hadii wax cidahan inginasuu keena soo dardaraan qaraabada noo keeni doonaa allaa og balcad nafta caashada le loosoo aasimihii oo oo looqas oo la aadi jiri mugeysaa leesugu dha oo la aadi jiri adimihii xageediiyo xabadihii ka socdeen oo burundigii oo ka socay oo xabadaha ridaayo mida lama aadi karin saan le bari le loosoo baxaayo waxa dhan aa iska taruusna musmina iska dhexgalaynaha iska baxna wax walbooba leesu helaayo aa iska baxna le lagu soo baxa balcad cidna kama taqaan wax ehel ahna kuma laha iyada iyo carruurteeda iyo qaar ka tirsan dadka ay isla soo barakaceen waxay wadaagaan oo ay ku wada hoydaan qol cariish ah oo horay looga guuray oo ay u fasaxeen dadka meesha deggan inay ku hoydaan xaliimo ma haysato wax dhaqaale ah oo wax kasta oo ay lahaayeen qoyskeeda waxay uga soo carartay tuuladeeda sida ay raadiyo ergo u sheegtay waxay xustay inay isku dayday inay hesho shaqo beer falis ah laakiin fursaddaas aanay balcad ka heli karin qoysaska soo barakacay ee duleedka balcad jooga waxaa ka mid ah qoyska shariifo maxamed maxamuud oo sagaal qof ah siddeeddii bishii lasoo dhaafay ee diseembar ayay qoyskeedu ka soo barakaceen tuulada bukuraar oo ay ku ahaayeen beeraley waxay raadiyo ergo u sheegtay inaysan haysan hooy iyo cunno ku filan maya annaka muxuu ahay cid oo meel oo la ugu mooreysan tahay oo gurigooda agtooda ahaa muxuu ahayaa isku fadhiisanay dhab bilaha muxuu ahayaa nala siiyey marka dadkan intay ka yimideen saa waayo iyakaa nagu soo buuqaayo qasti buu soo bisilo naka ma weydiisano iyakaa noo keenaan oo noo garteen maya halkaas meelaa muxuu ahaay saligaas iska dhignaa geed oo maaligani geed meeshaa shageer galnaa awdiin hoostiisa iska jiifanaa oo muxuu ahaay meel kaleentu ma kacno gurum kuma lihin ma
waxay ku hoydaan geed hoostiis halkaas oo maalinkiina ay harsadaan halka ay degeen waa duleedka degmada balcad waxaana mararka qaar ay raashin la wadaagaan qoys agtooda degan mararka qaarna waa ay qadaan
waxay ayakaas karsadaan iyo wixii ka go-aan maalinkay ka go-aan waa iska dhaafaan qaftii ka go-da oo na siisaa iska cunaan oo daruur haddaan habeen walba waxay karsadaan nama siiyaan oo cidaa maaan joogto jiraa koo ceeriin qaftin oo keenta waa ka qaadanaa koo bisil qaftin oo keentana waa iska cuna oo makuugu filno maya makuugu filno wax yaraa lagu keenaa waxa yaraada ilmihiyaa sii haysaa markii aana la siinin oo cawada caafun raashinkaas aana la siinin waa iska jiifanaa muxuu ahaay subaxii oo kaleenta mana qas wax eediin ee noo keento waa u korsadaa manaawaynana waa iska joognaa meelaa oo wax ka doonana ma naqaano
waxay ka gaajaysan yihiin siddeed tacab ah iyo afar iyo toban neef oo lo iyo ari isugu jira oo ay ku dhaqan jireen tuuladooda iyada iyo saygeedaba ma laha xirfad aan ahayn beer falasho fursaddaasna kama helaan halka ay joogaan waxay tilmaamtay in seegeeda uu mar kasta raadiyo fursad beerfalis ah oo xitaa mararka qaarkood uu tago meelaha ka baxsan balcad balcad iyo qaar kale oo ka tirsan tuulooyinka u dhowdhow waxaa ku yaalla beero ku baxa biyaha roobka iyo waraabka hase yeeshee shariifo seegeedu nasiib uma yeelan inuu ka helo fursad shaqo beertoodii xoolahoodii iyo gurigoodiiba waa ay ka soo carareen waxayna balcad duleedkeeda yimaadeen iyaga oo aan waxba wadan deegaanada ay dadkan ka soo barakaceen ayaan weli deganayn sida uu ku soo warramayo wariyaha raadiyo ergo ee degmada balcad toddobaadkii hore waxaa ka dhacay dagaal ay saddex qof ku dhinteen dagaalka oo dhowr jeer soo noqnoqday ayaa salka ku haya lahaansho dhulbeereed odayaasha dhaqanka ayaa diray baaqyo ay ku dalbanayaan in dagaal dambe uusan halkaa ka dhicin laakiin ma jirto wax heshiis cad ah oo halkaa laga sameeyey mas-uuliyiinta maamulka degmada balcad oo aan isku daynay in aan xiriiro la samayno ayaa noo suuro gelin inay taleefanka naga qabtaan mid ka mid ah oo nala hadlay wuxuuna siiyey tirada dadka soo barakacay inkastoo xilligaa ka dambe aanu taleefan naga qaban leyle cabdi maxamed radio ergo nairobi
hablaha beewaaya soomaaliyey bedela oo saacidu ku bahday soomaaliyey bedela hablaha beewaaya soomaaliyey bedela bukaanka haaya soomaaliyey bedela dugtoorkan booqan soomaaliyey bedela bannaanka uyaa soomaaliyey bedela
weli raadiyow ergo ayaad naga dhagaysanaysaa waxaadna nagala socon kartaa mowjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban iyo afemyada qaar ee dalka soomaaliya waxaa inoo soo socda hay-adda xuquuqda aadanaha ee somalilan ee madaxa bannaan oo ka walaacsan wax kabedel lagu sameynayo xeerka dacwadaha booliska iyo dadka rayidka ah balse markan aynu eegno xubinta qiimaha xoolaha wariyaha raadiyow ergo ee magaalada burco sidiiq yuusuf khalaf ayaa soo diyaariyey waxa uuna wareystay mid ka mid ah dallaaliinta xoolaha kala iibiye ee burco
kusoo dhowaada sayladda xoolaha ee magaalada burco iyo qiimaha lagu kala siisanayo saaka gaar ahaan adhiga iyo geela waxaad ku soo dhowow idaacadda raadiyo ergo marka hore adoo ku bilaabaya magacaaga waxaad nooga warrantaa sayladda xoolaha ee magaalada burco anoo deeqa cabdulaahi caliya waan sayladdan joogo adhigu waxaan kugu yidhi adhig waaweyn waa qaali walanka waaweyn metelba waxaanu siinaa siddeedan doolar shan iyo toddobaatan dollar neefka heerka dhe- heerka dhexe maxaa la koosanaya lixdan baa ka dhexe la siisanaya heerka u hooseeyana
heerka u hooseeya waa daabaxa riyaha yarar maaragta iyo waxaas waxa weeye shan boqol adigu waxaad ka mid tahay een, haweenka halkan ka dilaala een, sayradda xoolaha imkaada burco soo ma haa anigu haweenka halka ka dulaalaanaha marka adhigu nooc walba uu leeyahay ka ugu waaweyne markaad u eegto sayradda xoolaha ee burco een, toddobaadkan muxuu toddobaadkii hore kaga duwan yahay wuxuu kaga duway toddobaadkii hore adhigu de waska sidisuun waxba kama duwane sidiisuun uun markii hore de uu ka soo yara moogtay int- in- mar buu soo yara ciira laakiin iminka maaragtay hadda dib uu si kaca haa maxaa sababay markaan dib u kaco maxaa sababay dee waxaas dee adhigii baa yaraaday oo riyii baa dhalay oo igihii baa wankii lagu darsado ribay markaa intii dee markaa intii adhigii moogtay aminka ahaa iyo neefkii naloomba la soo iibgeeya kaana qaali baa laga dhiga siddeetan doollar shan iyo siddeetan doollar baa laga soo galaa xuseen faarax xabiin baa aniga- aniga- aniga- yaa la yidhaahdaa aniga waxaad ka mid tahay dilaalinta een, geela dalaalinta geelaan ka mid ahay markaa geela een, qaalimada ilaa saddex boqol geela heerka koowaad saaka maxaa lu kala sanaya heerka koowaad ilaa lix boqol meelahaasa lagu kalsanaya lix boqol oo dollar ah haye heerka heerka dhexe heerka dhexe ilaa shan boqol meelaha ilaa ilaa shan boqol ilaa afar boqol intaa ilaa udhexaysa shan boqol ilaa afar boqol oo dollar intaa udhexaysa heerka u hooseeya maxaa la kala sanaya ilaa saddex boqol ilaa saddex boqol iyo konton meelaha marka waa qaalimaha yaryar miya waa qaalimada yar kuwaas haye ilaa saddex boqol iyo konton meelaha wey Ay.
ilaa saddex boqol ilaa saddex boqol iyo konton intaa udhexaysa oo dollar oo dollar Een, markaad u eegto toddobaadkii hore toddobaadkan sayladda xoolaha ee burco maxay kaga duwan tahay markaad shalay oo kale oo khamiisayd iyo doraad oo kale arbaca ahayd markaad toddobaadkii ka horreeyey u eegto sayladda xoolaha ee magaalada burco maxay kaga duwan tahay een, een, toddobaadkii hore maxay toddobaadkan kaga duwan yihiin maalinta kha- een, waxay kaga duwan tahay maalinta khamiisaha maalinta khamiista een, xoolaha geela aad baa loo qalaa markaa suuq u dhaqdhaqaaqa maalintaa waan gartay maalmaha kale jimcaha iyo maalmaha kalena wuu, een, hoos buu yar dhacaa waan gartay marka een, maa- wa- maanta waa jimca waxay kaga duwan tahay shalayto een, een, shalay way dhaqdhaqaaqaysay maantana hoos buu dhacay markaa jimcaha hilibka la cunaa jimcaha aad hilibka loo cunaa
aad buu u mahadsan yahay sidiiq yuusuf khalaf ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay xubinta qiimaha xoolaha ee maanta halkani waa raadiyow ergo
ka dhegayso reediyow ergo idaacadda hiiraan weyn ee magaalooyinka beledweyne iyo buula burde oo gobolka hiiraana saddexda ilaa afarta galabnimo maalin walba
xarunta xuquuqda aadanaha madaxa bannaan ee somalilan ayaa ka walaacsan wax kabedel lagu sameynayo xeerka lagu maamulo booliska oo dhowaan ay ansixiyeen golaha wakiilada ee somalilan haatanna horyaala golaha guurtida si ay u eegaan kadibna ay u meelmariyaan ama wax kabedel ay ugu sameeyaan inta aan loo geyn madaxweynaha si uu u saxiixo haddaba xeerkaasi ayay sheegeen hay-adda xuquuqda aadanaha madaxa bannaan ee somalilan inuu caqabad ku yahay dadka rayidka iyo inaysan helayn xuquuqda ay leeyihiin marka ay dacwad kala gasho iyaga iyo booliska wariyaha raadiyo ergo ee magaalada hargeysa ilyaas cabdi cali ayaa mubaarak cabdi oo ka mid ah xarunta xuquuqda aadanaha madaxa bannaan ee somalilan waxa uu ka wareystay xeerkan la bedelay waxa uu yahay sababta loo bedelay iyo saameynta ka dhalan karta haddii sidaas lagu saxiixo oo uu dhaqan galo bismillahi raxmaan raxiim ilyaas iyo ergab aad buu mahadsan yihiin xeerka booliska somalilan xeer lamber saddex iyo lixdan labada kun iyo saddex iyo tobankii buu golaha wakiiladu ansixiyey marka xeerka ujeedada loo sameeyey waxaa ahayd in la helo somalilan marka hore may lahayn xeer boolis oo lagu maamulo hay-adda booliska oo ah komishan madax bannaan oo la mid ah komishanada kale doorashooyinka iyo xuquuqda aadamaha markaas si loo helo komishanku xeerka ku dhisay ku aasaasan yahay baa waxaa xukuumadda ka timid mashruuc sharci oo la rabo in lagu sameeyo xeer boolis marka mashruuc sharci waa lasoo gudbiyey golaha wakiilada uu ansixiyey xeerku waxaa xeer wanaagsan oo istaandarka caalamiga iyo iyo iyo dastuurka somalilan iyo shuruucda wadankaba intaba waafaqsan buu ahaa iyo sidoo kale shareecada islaamkaba wuxuu xuquuqa siinayay ciidanka biliiska xuquuqa siinayay uu ilaalinayay naftooda oo tusaale ahaan ciidanka biliiska darajasiintooda dalacsiintooda een, anshaxmarintooda een, qaladaadka ay geysteen sida loo maareynayo sida capacity igooga iyo traininooda kor loogu qaadayo wax loo barayo dhinaca kalena xuquuq iyo waajibaad uu la siman taas siinaya muwaadiniinta ama dadka aan hubaysnayn ee sifiliyanka ah inay booliisku ilaaliyaan oo dhib oo dhan ka ilaaliyeen inaanay booliisku dadka iska xidhi karin in booliisku qofku markuu rabo inuu xidho oo maxkamadda warqad waarana kasoo goosto inuu muddo maxkamadda istii afran saacadeeda ku geeyo qofka booliiska dhibaatadu geysto inuu isagu mas-uul ka yahay inaanu dadka rasaas nool la dhicin in maxkamadda madaniga la geeyo qofka booliiska haddii uu dhib geysto oo aan la geyn maxkamadda militariga oo markii hore dhaqanku sida ahaa iyo in la sameeyey guddi la yidhaahdo independent complaint commission ama guddi cabasho madax bannaan oo lagu talagalay inay ka gar noqdo cabashooyinka booliiska ee dadweynuhu ay kaga cabanayaan marka xeerkii markuu sida ahaabaa december labadii kun iyo toddobiyo tobankiibaa ayuu baarlamaanku ansixiyey marka madaxweyne ku-xigeenkii hore oo marka actin ahaa oo kusimo ahaa madaxweyne suudaaniyo ayaa ayaa xeerkan loo keenay deeto fitop madaxweynuhu dib ugu soo celiyay baarlamaanka marka baarlamaankiina siduu sharcigu ahaa xeerkii waxba kama bedelan sidiisiba haddina ku ansixiyeeno madaxweynaha iminka jooga ee muuse biixi cabdibaa markii la doortay ay ku soo celiyeen isagoo sidiisi waxba laga bedelin nasiib wanaagna waxay shaqadii ugu horreysay madaxweynuhu qabtay isagoo toban maalmood xafiiska jooga ayuu xeerka booliska somaliland dhaqangeliyo saxeexay xeerkiina faafinta rasmiga kusoo baxay xeerkii muu dhaqangelin intaa ka bacdi oo muu shaqayn muddo sanadaa buu xeerku un howl galay oo aan laga shaqaysiin guddidii cabashada lama samayn boolisku haddii gaf geystaan lama geen maxkamadihii madaniga ahayd ujeeddada weyne xeerka laga lahaana wuxuu ahaa in la helo isla xisaabtan iyo daahfurnaan booliiska dhexdiisa imika hadduu qof qof adduunka boolisku halkaa kugu yimaado dhibaato qof binaadam u geysto ama islaan ama qof miskiina qofkaasi ma garanayo halka qofkan booliska uga cabanaya ma uu tegayo marka iyadoo sidaasaba waxaa dhacday in madaxweynihii december eighteen toddobiyo tobankegii uu xeerkiiyo dhaqangelin maalin qura uu wax ka bedel ka dalbaday golaha wakiilada inay ku sameeyaan wax ka bedelkaasoo markaa ka koobnaa sagaal qodob oo madaxweynuhu soo jeediyey saddex qodob baana ugu waaweynaa oo runtii ay difaacayaasha xuquuqda aadamaha iyo qareennada somalilanba walaac weyn ka muujiyeen saddexda qodob ee ugu waaweynaa marka leeso waxay ahaayeen booliisku iyo inaanu isticmaalin rasaas nool xilliyada qabashada iyo xilliyada isku soo baxyada dadweynaha kow booliisku haddii uu dhibaato geysto ama uu dembi galo ha la geeyey maxkamadda madaniga siduu dastuurku dhigay qodobkiisa boqol iyo afaraad oo lala akhriyay qodobka boqol iyo afar iyo labaatanaad oo maadaama boolisku reed yahay aan lagin maxkamadda militariga iyo qodobka saddexaad oo ahaayee wax kabeddelka ugu muhiimsanaayo ahaa guddiga cabashada ee madaxa bannaane booliisku ka kooban toddoba xubnood oo rayd u badan oo ka imanayay laba xubnood baarlamaanka ka imanayay laba xubnood oo qareeno madax bannaan aha xubin guddida xuquuqda aadamaha ahayd iyo xubin wasaaradda arrimaha gudaha iyo xubin booliiska ahayd toddoba xubnood isku dhafan oo rayd ah ayaa markii hore guddida cabashada ka kooban in guddida cabashada sidii loo daayay shaqayso saddexdaa markaa qodobba madaxweynuhu lahaa saddexdaaba hala bedelo oo booliiska loo ogolaaday inay xoog isticmaalaan rasaas nool inay isticmaalaan xilliyada rabshadaha iyo qabashada muwaadiniinta ha isticmaalaan madaxweynuhu wax kabeddelkiisa ku leeyahay rasaas ee ha loo ogolaado waa lambar laba wuxuu leeyahay guddidan cabashadeed dadka shicibka laga dhigay inta laga qaado gebigoogoo boolis laga dhigo toddobada xubnood inta la yareeyo shan ha laga dhigo shantaba askar ha noqdaan hana ka bilaabmaan saldhigyada oo ha noqoto talis heer waxaa kasoo bilaabantay heer saldhig heer talis ama talis qaybeed iyo iyo xagga ugu dambeyso taliska guud oo intuba boolis shantaba boolis ha noqdaan halka loo cabanaya ha noqoto saldhig taldhig istayaa saldhig hadii waxba kuu qaban qaybta u cabo haddii qaybta waxba kuu qaban weydo waxaad u cabataa taliska guud siduu markaa qofka reer somaliland ee aan booliiska garan u geli karaya maanta taliska guud sidoo kale siduu taliska guud uga dhexeyn karaya qofka ku nool lughaya iyo qofka baki ku nool iyo qofka ceergaabyo lasaanood ku nool siduu taliska guude maanta hargeyso ku yaalla xaafidda biibsiga wuu soo gaari karaya inagoo og taliska guud inaanu ahayn meel xataa marka la marayo riski ah in gudaheega qof kalo muwaadin u dhahdo booliis baan ka cabanaya dhinaca kalena waxay ka hor imanaysaa cadaaladda dabiiciga ahayd oo iyaduna waxay tidhaahdaa qofna dacwad isaga loo haysta garsoor kama noqdo oo haddii adiga lagu haystado adigu dhiban aad tahay qofkii la haystay dhibgeysta aha dee dacwadda adig garsoore ka noqon mayso odhan mayso anigaa layga cabanaya at same time aniga go-aanka soo saaraya waa in la helaa cid adiga kaa madax bannaan oo labada dhinac u kalsoon yihiin oo go-aan gaadha wixii o dhan waa la baabiiyey marka ololaan sameynay ololihii waxba nasiib darrawan kuguuleys ku guuldarraysanay oo golihii wakiiladu sidii runtii sharcigu dee farayay may may yeelin oo xeerkii wax kabeddelkii xukuumaddu siday rabtayba u sameeyeen maanta inkastaanu mashruucii sharci aan weli dhaqan gelin oo guurtidii madaxweynihii harsan tahay haddana mashruuca sharci hanaanka iyo taariikhda ayuu soo maray
guurtidu iyagu wax kabedel bay sameeyeen way diideen wax kabeddelkan ay wakiiladu kusoo sameeyeen maadaama wixii la bedelay iyo aan laysku soo barbar dhigin wixii lagu bedelay toona iyaga arrintaasi maxaa ka qabtaan in guurtidu ay ka bedelaan waayo waxay leeyihiin soo jeedinna wax ka saaraan wax ku daraan wax ka bedelaan siduu dastuurka dhigayo awood buuxda u leeyihin golaha guurtooda in wax kabedel ay ku sameeyaan soo jeedimaha uga yimaada golayaasha hoos golaha hoose wakiilada laakiin stiil go-aan guurtooda may gaadhin xeerka waa loo qeybiyey marka markii loo qeybiyey kamidoodin waxay idhaahdeen hana loo keeno lifaaqii hore ee xeerkan iyo nuqulkii wax kabedelka ay gudida arrimaha gudaha golaha wakiilada soo jeediyeen iyo wax kabedelkii rasmiga ee xukuumadda ka yimid marka afartee koobe markaan helnaba idhahdeen ayaan go-aan ka gaari karnaa saxa maanta xeerkan hadda mashruucan sharciya yaala marka laakiin cabashada ugu weyn waxay taagan tahay un waa dadkiinii aada wakiilka ka ahaydeen ee aada sheegayseen aad sheeganayseen inaad iyaga matashaan tim waxaad u ogolaateen in rasaasna lala dhaco meel ay u cawdaanna aan loo samayn maxakamada militarina lageeyo ciddii dhibaatada u geysatay xeerkan hadduu sidan ku dhaqan galo booliska nusanow maanta iyuu kasii daraya booliska somalilan oo dadka waa dhibaatadu way kusii badanaysaa xadhigga sharci darrada kusii badanaya ahinta sharci darrada kusii badanaysaa jirdilku way kusii badanaya garaacistu way kusii badanaysaa rasaasta nool ay u adeegsadaan xilliyada isku soo baxyada way kusii badanaysaa iyadoo waxaasoo dhandhacanba haddana waxaa la waayi doonaa meel looga cawdo booliiska waxaan rajaynaa marka golaha guurtida bal sidai anagu siaan doonno hawyaan u ansixin sida ummaddu rabto reer somaliland danta waa way yaqaanaan ilan dadkii ka mid yihiine noloshoodao dhan iyagu ma ahaanayaan xildhibaano bannaankii barka imanayaan dhibtu way ku dhacaysaa dadka ku dhacaysaa ha ka ha ka fikiraan taa oo konsuwas ka dhalalo dadkii matalayaan wax u qalma haw ansixiya idinku xoqolisaakii baa tihiin maxaa ka wanaagsantihiin muwaariga uu markaasi in xeerkan dhibaatooyina ka dhashaan hore waxaan u tijaabineen u ogeyn inay boolisku dhibaato u geystaan dadka shacabkaa xilliyada hayaan iyo xilliyada qabanayaan labadaba inay boolisku dadka markay xidhayaan aanay hanaanka dastuur ku dhigaya aanay xadhigooga u marin inay sidoo kale hayaan muddada sharcigu dhigaya muddo ka badan muddada uu sharcigu ogolyahay inay cadaymaha ku helaan hanaan sharciga aanu waafaq aan waafaqsanin sharci darro ah oo qofka moobilkiisa iyo laabtoobkiisa iyo gurigiisa la baadhayo iyadana maxkamaddu siin waaran baadhitaan inagoo dhibaatooyinkaasoo dhan ogeyn haddana maanta xeerka haddii la ansixiyo waxay kordhinaysaayoo kobcaya dhibaatada boolisku dadka u geysanaya ee arrimaha hore kusoo sheegay o dhan ay ka mid yihiin waayo iminka hadduu qofka rayidka ama shicibka waddada si qaldan u maro ama uu dhib geysta ama uu dembi galo markiiba waa la qabanay sharcigu qabtaa laakiin somalilan dhibaatada jirta wax wey sharciga looma sinna qofka booliska dhibaatadu geysana isaga lagulama xisaabtamayo looma xirayo lama weydiinayo lama xabisayo lama ciqaabayo qofka reerka waa la ciqaabaya waa la xabisaya marka innaga sharcigeena haddii aanu noqdo mid dadka masaakiinta qura qabta oo dadka masaakiinta qura qabanayo iyagoon la garaacayo dee dee dee dhibaato intan wixii aynu ka dagaalanay wax ka duwan ba ayaynu aynu la kulmaynaa sharcigu waxbuu xadidaa sharcigu wuxuu wuxuu wuxuu gaargareeya qofka booliska iyo qofka xulayo macaamilka u dhexeeya shaqada booliska iyo waajibka saaran iyo xuquuqda qofka muwaadinka leba sharcigu dhigaa marka qof walba waxaa la rabaa inuu ku koobnaado xadku sharcigu u dhigayay marka iminka waxaanu ka wanaagsan anagu waxa weeye booliska wuxuu ka tallaabsan inuu ka tegayaa xadkii uu sharcigu u dhigayay waxaan xuquuqlisaanka marka laga hadlayna wax kale ma xuquuqlisaanku wuxuu ka ilaaliyaa in cidda awoodda leh inaanay ku leecin cidda aan awoodda lahayn marka waa kandoon ama dabar u dhexeeya dadka tamarta daran iyo cidda awoodda badan le cidda awoodda badan marka dadkan ku leecdan baa la idhahdaa warkoowaad ku licdana ka daaya dhibaatada iyo iyo iyo mushkiladaad ku haysaan kaasi waxa uu ahaa mubaarak cabdi oo ka mid ah xarunta xuquuqda aadanaha madaxa bannaan ee somalilan oo u warramayey wariyaha raadiyo ergo ee magaalada hargeysa eliyaas cabdicali
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada
weli ergo ayaad naga dhagaysanaysaan oo aad kala socon kartaan mowjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban haddii aad joogto magaalooyinka qaar ee soomaaliya waxaad naga dhagaysan kartaa f m yada inta heli karta adeega internetkana waxa ay nagala socon karaan radio ergo o r g ama baraha bulshada waxaa inoo soo socda waraysi ku saabsan cudurka kaduudyaha ay soomaalida u taqaano balse markan kusoo dhawow qeybta lixaad ee sheekada amal oo ah taxane ka hadlaysa badqabka caruurta waxaa kuu soo diyaariyey raadiyow ergo
waxaydan ogeen ogaada ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeen ogaada dadweyno wada ogaada
kusoo dhowow dhagaystee sheeko cusub oo taxano ah oo magaceedu yahay amal waxay sheekadu ka hadlaysaa badqabka carruurta fayadhowrka waxbarashada iyo kobcinta garaadka dhallaanka waxaa soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo ee xaruntiisu tahay magaalada nairobi waxaad sheekadan cusub dhegaysan kartaa jimco walba iyo isniinta oo ay ku celis tahay haddaba ku soo dhowow qaybta lixaad ee sheekada amal
waa goor subax ah amal hooyadeed ubax baa waxay u labisaysaa oo diyaarinaysaa ismahaan si ay ugu qaado isbitaalka maxaa yeelay waxaa la soo gaaray xilligeedii talaalka
eeyaahay ubaxeey gabadhan xalay waa kan seexan weyney ma garatay halka laga hayo farxaanow waxaan u malaynayaa in carruurtu shalay ku ciyaarayeen daaradda dhaxan badanna way dhacaysay malaha burukiitiyo waxyaabo kalaa isu raacay waa laga yaabaa inay dhacday taasi wax kastaba ha ahaatee waa inaynan saaka hawl kala qabsan oo gabadha aynu geyno qaybaha hooyada iyo dhallaanka ee caafimaadka waynan ku sii eegan xanuunkii xalay qabtay waxaan kaloo u malaynayaa farxaanow in xilligeedii tallaalka la gaaray oo meekaadhkeedii see ilaahay kuu galay ubaxeey sidan waad ka roonaan jirtay oo aniga waad iga fiicnaan jirtee miyaad iskaba ilowday gabadha kaadhkeedii iyo tallaalkeedii alla waa runtaa laakiin miyaan qalbiba hayaa siday roobabkuba u yimaadeen kuwii waaweynaa ayaan ku mashquulay celintooda oo waan iska iloobay tii yarayd eeyaahay ubaxee ubax hee farxaanow
bal aan u degdegno oo haddeer geyno goobta tallaalka oo aynu si degdega u geyno kaarhkeediina anaa u diyaarinayo halkaasu ku jiraa adiguna waxaad samaysaa may maqli waxaad samaysaa carruurta sii toosi si ay iskuulka goor hore u aadaan haye waaye haye haye haddaan toosinayaa hooyo hooyo amaleey liibaanow kaca kaca oo toosa xilligii iskuulkaa la gaaray hooya kaca oo toosa haye hooyo waa kaceena mee liibaan
hooyo wuxuu ku jiraa qowkiisa orodoo toosi waagii wuu baryaye quraacdiina mar horaan idiin diyaariyayee horay u quraacda hooyo laakiin maxaa ugu libisaysaa xilligan ismahaan ma iyadaa aadaysa iskuul xaggee loo kala hinayaa xilligan hooyo saaka waxaan rabaa inaan geeyo bukaan socod eegtada maxaa dhacay hooyo ma iyadaa xanuunsan maya hooyo waxaa la soo gaaray xilligeedii tallaalka iyada mar kasta mala tallaalayaane haa adiguba sidaasoo kale ayaa laguu tallaali jiray hooyo laakiin xanuun waaye waad og tahay in markii lasoo tallaalay ay ismahaan ooyayso ilaa haweenkii oo dhan dhib ma lahan way iska aamusaysaa oo haddii la iska dhaafo tallaalka maxaa dhacayo hooyo waxaa ku dhacaya cudurro badan oo haddii aan la tallaalin dhib badan baa u imanaya hooyo iska daa hooyo macallimiintaan weydiinaya faa'iido iyo waxtarka tallaalka sax weeye hooyo hadda wakhti aan ku fasiro ma hayo oo sidaas yeel haddana quraacda oo dhaqaaqa waayahay hooyo waa inoo wakhtiga qadada
waxay ubax iyo farxaan imaanayaan xaruntii hooyada iyo dhallaanka waxay la kulmayaan kalkaalisadii caafimaadka waxayna iska waraysanayaan xaaladda tallaalka ee ismahaan iyo inay ubax sidato kaarkii lagala socon lahaa tallaaladii hore iyo inay dhammaysatay iyo kan iminka loo baahan yahay assalaamu calaykum kalkaaliso wacalaykum assalaam waa nabaday soo dhowaaw haye maxaa u socoteen kalkaalise waxaan sidnaa gabadha yare aan gacanta ku hayo oo aannu xalay ku dhafarray darbadna aan seexan bal halkaan u soo dhowee aan eegay sida ay tahay hum xumad adag baa haysa ilaa goormee ay sidaan ahayd shalay way fiicneed way iska ciyaaraysay waxaysee walaalaheed kula ciyaaraysay daaradda dabayl badanna way dhacaysay imise jir waaye sagaal bilood bay jirtaa waxaan bal eegaynaa waxa kale oo ay qabto daawooyinna waan u qoraynaa ee waxaad ii sheegtaan xaaladda talaalkeeda haddii aan xaqiiqada kaaga warramo si fiican ma aanan yeelin aad baan ula socon jiray tallaaladeeda ayadiyo kuwa kaleba beryahan dambase waan mashquulay maxaa dhacay waxaa loo baahnaa inuu aabbaha mararkaasoo kale uu isku mashquuliyo odaygu isaguba wuu dadaalaa waxaase aad u mashquuliyey shirar badan iyo siduu kaalin uga qaadan lahaa horumarinta deegaankeenna dadaalna uma yara laakiin markan way naga ahaatay ubax waa runteed waxaan ku mashquulay hawlo badan oo mutadaawacnimo ah oo lagu horumarinayo deegaanka guud ahaan balse haddeer wixii ka dambeeya haddii ilaahay idmo waan dadaalaynaa waadna mahadsan tahay kaarkiina ma kan baa haa waa kan haa waan arkaa ismahaan waxay qaadatay oo keliya b c g da iyo dhibicda ugu horaysa ee booliyada iyo d b t da waad mahadsan tahay kalkaaliso bal noo sharax annagu ma kala garanayna maxay kala yihiin b c g ama qaaxada waa tallaalka cudurkan lagaga hortegi karo xaddiga la siinayo dhallaanka hadba waa sida dhakhtarku ku taliyo xilliga ugu habboon ama ugu wanaagsan ee carruurta la siin karo waa inta u dhexaysa maalintuu dhasho ilaa uu gu' jiirsado waxaana laga siiyaa maqaarka sare d b t da waa tallaalka saddexda cudur ee gowracatada kixda iyo teetanada tallaalkan waxaa carruurta la siiyaa inta u dhexaysa afartan habeen ilaa iyo saddex bilood qaadashada tallaalada saddexan waa inay u dhexaysaa muddo bil ah waxaana laga tallaalaa muruqa bowdada lugta aad iyo aad baad u mahadsan tahay waad mahadsan tahay idinkaa mudan ee waxaa idinku boorinayaa inaad ku dadaashaan la socodka xaaladaha tallaalka carruurtiina
ubadku ubadku ubadku ubadku wuxuu soo koraa markuu anfacayo nafaqo tilaalkana oo idlaysto ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeyn ogaada
ubadku ubadku ubadku ubadku wuxuu soo koraa markuu anfaciyo nafaqo tallaalkana uu idlaysto ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeyn ogaada
waxaad maqashay qaybtii lixaad ee sheekada amal qaybta toddobaad waxaad dhegaysan doontaan jimcaha dambe haddii rabbi idmo haddaba aragtidaada la xidhiirta sheekadan cusub waxaad inoogu soo duubi kartaan taleefanka bilaashka ah ee ergo oo ah laba eber hal labo mahadsanid
irlaaqdiyo erayga waxan ilmihii lagu ababiyaa dibaa loo aayiyey ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeen ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeen ogaada
tobananoo gaarin tabaarweyna aan lahayn toraygu qalatay habaar aan tacliin lahayn qodaxdaygu taagtay hilibkay tiqtiqahayeen tiftikadida wadnahaa tashlayga yidhi oo barbaygu taalla weligeedba aan tirmayn
waa tahay dhegaysta ergo ayaad weli dhegaysanaysaa haddii aad jeclaan lahayd in aad nala wadaagto xaalad ka jirta deegaankaaga codkaaga ayaad fariin ahaan noogu reebi kartaa lambarka bilaashka ah ee laba kun laba iyo toban magaalooyin dhowr ah oo ku yaala soomaaliya waxaa mararka qaar lagu arkaa xanuun ay soomaalidu u taqaano kaduudiye magaalooyinka lagu arkay xanuunkaasi waxaa ka mid ah kismaayo oo bilihii u dambeeyey uu aad uga jiray haddaba si aan xanuunkaasi wax uga ogaano waxa uu yahay waxa dhaliya iyo sida loo daweeyaba waxaan ka waraystay madaxa isbitaalka daryeel oo ku yaala magaalada kismaayo dhaktar axmed maxamed xuseen waxaanan marka hore weydiiyey maxaa dhaliya ama keena cudurkan
cudurkan walaal waxaa keena virus cudur dhaliyaha loo yaqaano viruska keena haddii aan si kale usii sahalo waxa uu viruska la mid yahay waa sida hargabka oo kale cudurada keena virus baa la yidhaahdaa h i v ga virus baa la yidhaahdaa cagaarshowga virus baa la marka cudurada qabiilo kale leh marka groupka viruska la yidhaahda ayaa keena cudurkaasi inta badan waxaa lagu kala qaadaa ama lagu kala qaadaa inta badan mehe kaneecada kaneecada isu gudbisa kaneecadii oo cudurkii qabta ayaa qaniinaysa qofkii kadib qofkii marka saas ayuu maarata cudur ku qaadayaa cudurku marka waa cudur virus ah kaneecadana isu gudbiso waktiyadii la ogaaday inta badan wadamadan africa lagu ogaaday i think tanzaniaay ahayd kun sagaal boqol iyo kontonkii bay markii cudurkaa la ogaanayay waa cudur ku dhaca calaamado gooni aan sheegi doono leh marka cudurkan taariikhaas soo baxay saasaa loo kala qaada laiskugu gudbiyaa waana virus walaal marka goormaa kismaayo lagu arkay cudurkan
wallahi de cudurkan horta wuu jiraa soomaaliduna hore u taqaanay hadda kismaayo ma dhihi karo goormaa lagu arkay waa cudur soo noqnoqdo weeye soomaaliya o dhanna wuu ka jiraa xamar buu ka dhici jiray oo macruuf yahay gobolkan gado oo xuduudka kenyaalada uu ka dhacaa xinaha koonfurta aad buu ugu badan yahay soomaalidu magac kale u taqaanay oo xooluhu ku dhacay dhihi jireen i don't know ma garanaysa sax u tahay calaamadihiisa marka maxaa ka mid ah qofka markuu ku dhaco maxaa lagu ogaanayaa in cudurkaas uu yahay qox- waxa hayo calaamado badan iyo astaamo badan oo lagu garta uu leeyahay laakiin waxa ugu horeeya waxa weeye uu qofku isku arki karo qandho ziyaada oo aad u badan xumad ziyaada ah waxa uu kale uu leeyahay joint pain kala goosyadoo dhan baa xanuunaya meel kasta oo kala goysta sida lawyaha jiqilada garbaha dhabarka meel kastoo xubin ku taalla aanqawyada waa calaamada labaad mararka qaarkood oo la socdayadana waxaa kamid ah rashi yani jirka inuu wax kasoo daado qofku inay xubnuhu bararaan abatiteka oo ka xumaada oo waxba uu cuni waayo madax xanuun waxyaaba fara badan baa kamid lakin inta ugu muhiimsan ee qofku isku arkaya ee maaragtay calaamadaha mainka u ah waxa weeye qandha gariir wadata xubnaha oo kala goysada qofka xanuuna xubnaha oo barbarara marka qofku ma kici karo aad bay udhibaysaa inuu kaco afkan hadda magaca loo yaqaana ama inaga soomaali hadda aynu u bedela kabuudiya ereyga kabuudiya haddii la dabagalo macnaa waa qofka isku kabuuta oo kala toosi waaya marka wuu saameynayaa waa run qofku hadda ma kici karo waa la qaban gamcaha kor loo qaadaya mararka qaarkood laguhi kuma istaagi karo waxaad moodaa inay musbaara ay kaga jiraan marka arrintaasi waa arrin jirta laakiin inta badan cudurkani dee cudur dilaa ah ma aha waa cudur maaragtay aana dawana lahayn uu dadku ay ka bogsadaan dilaana ma aha marka laakiin muddada uu hayo qofka waxyaabaha ugu daran ee uu ka sheeganaya waxaa kamid ah inuu kici waayo kala goys oo dhan xanuunaan murqahoo dhan ay xanuunaan isaga dhan ba usaa iskugu kabuudsan yahay sida ereyga magaciisaba ka muuqata marka arrintaa wey jirtaa laakiin inta badan waxaa laga yaabaa dhacdaba way uu ka tagaa cudurku laakiin waa laga yaabaa qofku inuu maaragtay uu muddo kadib haddana uu xanuun dareemo marka arrintaa wey jirtaa marka waxaad sheegtay inuusan daawo lahayn qofka uu ku dhaco maxaa lagu baxnaanaya maxaa lagu samaynayaa
sida saxda waxa weeye inta badanna aan dadka bukaanka u sheegno cudurkaasi qofku uu hayo waxaa saxa horta inuu dhakhtar uu la tashado dhakhtarka markuu la tashanaya farmashi ma aha marka waa inuu dhakhtar saxa uu aado dhakhtarkaasi waa inuu xaqiijiyo cudurkan inuu jiro iyo inuuna jirin kadib markuu xaqiijiyo waxay ku xidhan tahay severity-ga ama maaragtay dhibaatada cudurkan qofka intuu hayo intuu gaadsiisan yahay marka generally guud ahaan dawo male qofka waxaa la rabaa in xanuun baabi'iyo la siiyo oo xanuunka iyo qandhada hayse laga jebiyo afka hadduu wax ka cuni karan oo afka wax ka cuno haddii uun ka cuni karin oo markaasi qandho badan ay jirtaan in maaragtay lafuuq celiyo faleembooyin iyo waxyaabaha la siiyo nastana marka saddexda dawo ee ugu muhiimsan waxa weeye xanuun baabi'iye nasasho iyo in fluid replacement la helo ama afka ha ka qaato ama maaragtay faleembooyin ha lagu xidho macnaha fuuq celin ahaan oo kale ama energysiin oo kale saddexdaasa walaal ugu muhiimsan qaabka dawada ee loola tacaalo laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay qofkii qandhuu isku arkaya xubno xanuun buu isku arkayaa marka wuxuu leeyahay kaduudiya ay haya waxaa laga yaabaa qofki inuu kaduudiya haynin oo cudurada kale qandhada keeni kara ay hayaan sida malaria typhoid waxyaabo kaloo fara badan lagu keeno qofkii oo marka dambe sakaraadaha markaad baartana aada hesho cudur aanan ka ahayn kaduudiyihii laakiin qofkii dhibaato already usii geystay marka inta badan dadka waxaan kula talinaa inay tagaan goob caafimaad oo saxa dawooyinka aan sheegnayna ay qaataan hadduu ilaah yidhaahdo ayna dhihin wax kastoo qandha keenana waa kaduudiya maxaa dhacaya qofka isagoo markuu ku dhaco haddii markiiba qofka la siiyo daawo maxaa dhacayo wallahi waa arrin jirta weeyaan weliba dadka ma aqaano meel laga keenay qofka kaduudiya qaba dawo lama siiyo marka de anu wax dhici oon ogahay ma jirto aqoon ahaantayda haddii qofka la xaqiijiyo inuu qabo cudurkaas ama uu kadoodiyaha uu qabo oo uu dhakhtar xaqiijiyo intaa maaragtay la ogol yahay ee kaalmaantiga un baa la siinaya cudurro badana waxaa jira lawaxle supportive treatment oo kaalmo bes ah marka cudurradaasu ka mid yahay laakiin haddii dawooyinka qaarkood lagu siiyo ama dawoba lagu siiyo waa dhimani waxaan isleeyahay arrintaasi waa arrin suuqa la geliyey ma aha arrin sax ah waa jiraan dawooyinka qaarkood qofka laga ilaaliyo t sida maaragtay welina asaga maaha inta badan cudurrada la dariska sida dengu fever cudurka loo yaqaano oo kale waa jiraan dawooyin laga ilaalinaan steroid inflammatory drugs loo yaqaano oo dhakhaatiirtu yaqaanaan laakiin marba hadduu kawdiin yahay xanuun baabiyo sii barasimool yaan siinaynaa wuu nafsanayaa faleebooyinkaas intaas weeyaan dawadu su-aasha ah marka haddii dawo kala la siiyo ka waran masalan tusaale kasoo cunug qofki waxaa haya kaduudiye waxaa haya typhoid way dhici karaan waa laba cudur oo iswadatan okay qofka typhoidka ma laga daweyn karaa mise lagama daweyn kara isagoo kawdiye qaba jawaabta haa waa laga daweyn karaa sababtoo ah typhoidka jira waa in goolisa loo daweeyo marka inta anugu aqoonteeda ay tahay ma arag dawo qofka dilaysa laakiin ma hayno qofka dawo wax u taraysa oo daweynaysa ma ay jirto kaalmaadkiisa waan cuni karaa oo waan siinaynaa hadduu cudur kala qabana cudurka waan ka daweyn karaa marka barnaamijka ah in maarata dawadu qofka ay dilayso waa dhibaatada ugu fara badan hadda soomaaliya ka jirta qofkiibaa kawdiyaha ku dhacayaa xaafadiibuu joogayaa asagoo qandhadii dishay jirkiisii isbedelay immunitygiisu hoos u dhacay complicated noqday buu kuu imanayaa markaas marka waa dhibaata ayay noqonaysaa marka in maarata durba la daweeyo marka waxaan dhihi lahayn dawooyinkaas kor horeba hala siiya insha allah marka barnaamijkan saas kaga jawaabna walaa kaasi waxa uu ahaa dhakhtar axmed maxamed xuseen oo ah madaxa isbitaalka daryeel ee magaalada kismaayo oo aan ka wareysanayay cudurka kaduudiyaha
malaabisada laba qaybood bay leedahay isagu afka qalaad waxaa lagu yihahdaa ifid baa la yihahdaa ifidis isaga ifidiskaas cudur waa qayb ka mida isaga ahaan cudur ma aha laakiin wuxuu keenaa qayb ka mida cayaan kale inuu soo jiito meshana wuxuu ka dhigay sidii wax maaragtay xayr xayr oo kale ah geedkana wuxuu ka hor istaagay nafaqadii uu ka heli lahaa dhanka qoraxda ama vitaminadii uu ka heli lahaa dhanka qoraxda koritaankiibuu hor istaagay marka waxaa imanaysa dhibaata inuu keeno isagu marka uu yaryar yahay isha haddii aada loogu eego ama gacanta aad ku qaadato weynaysada gacantada waa la arki karaa sida hadda tamaandhadoo kale markaan yaanyada aan ka hadlayno wuxuu kaga dhacaa dhanka jiridda jiridda ayuu kasoo bilowdaa efidiska ama malabisada laba midabna wuu leeyahay kolkuu aada u yaryar yahay waa ama midabka casaan ku yeelan karaa ama guduudka ama midabkan cagaarka ah labadaba wuu yeelan karaa isaga markaa wax lala dagaalami kara ma aha oo waa cayaan yar yar oo ishu ay arki karto haddii hoos ahaan oo loosii eego waxaa looga hortegi karaa si yaroo fudud baa jirta iyadoon wax sun iyo waxba kale lagu buufin biyo saabuun leh ayaad qaadaysaa buufisadii ayaad ku shubaysaa qurus saabuun ama gobol yaroo saabuunaad ku dhex ridaysaa biyaha kama badinaysid saabuunta biyihii ayaad kula qabsaysaa ilaa ay ku milanto biyihii oo saabuuntii iyo biyihii oo iswata oo biyo saabuun la adhaysato ayaad caleentii tamaandhadii hoosta kaga soo buufinaysaa dusha sare ama korka sarena waad uga buufin halka aidiska marka waxaa ku dhacaya waxaan la yidhaahdo uumi baxa ama biyihii baa ku yaraanaya dehydration saabuuntii marka hoos bay u dhigaysaa aifidiska ama halkaasu kaaga hari malabisada ha sugin marka ilaa inta ay ka badanayso oo uu ka fara badanayo dhanka sumaha waxaa loo baahan yahay beeralayda yada inta aqoon-yahano badan baa dalkii jooga kolley inta la heli karo inay la tashadaan ama sida idaacadda ergo kale inay intay la soo xiriiraan marka halkaa gacan laga siiyo
weli ergo ayaad naga dhegaysanaysaa dhegayste markan waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxaa soo jeedinaysa fawsiye cumar bare
nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan laga soo diyaariyey magaalada garoowe inta badan barnaamijka waxaad uga barateen in ay su-aalo kala duwan oo caafimaad dhegaystayaasha idaacadda ergo kusoo weydiiyaan dhakhaatiir jooga dalka gudihiisa balse toddobaadkan barnaamijka waa uu ka duwan yahay kaasi waxaynuna uga hadlaynaa cudurka stresska ama walbahaarka loo yaqaano waxaana barnaamijka marti ku ah faadumo cabdulaahi xoosh oo in badan iftiiminaysa stress iyo wuxa uu yahay iyo calaamadaha uu leeyahay inkastoo dad badan aysan u aqoonin in uu cudur yahay wariyaha redio ergo cabdiraxmaan maxamed xaaji ayaa kula kulmay magaalada garoowe wuxuuna ka waraystay arrintani
stress-ka waa cuduraha zamankan hadda aada u jiro researchka ugu dambeeya la sameeyey waxaa la dhahay sagaal qof oo sagaal sagaal kastoo qof qofbaa wuxuu qabaa stress yacni waa wax aada u faafsan waa cuduraha casriga hadda waxaa la dhihi karaa waa stresska stresska waa cudur au bani aadanka badanaa ma u arkaan cudur waxay u arkaan qaar waxay u arkaan kibir qaar waxay u arkaan noloshu xamili karin laakiin waa cudur bani aadanka noloshiisa wuu saameynaysaa calaamo badan buu leedahay qofka maqaarkooda xataa waxay ka saaraysaa khadka caadiga nolol caadam uu noolaan karo marka wuxuu leeyahay walaac badan qofku wuxuu leeyahay fakar badan wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay saameyn badan nafsada iyo jirka uu leeyahay stresska calaamadaha stresska ama waxa hadda adiga aad ku fasirtay inuu yahay walaaca oo inta badan dadka haleela maxaa calaamadaha lagu garto ka mid a badana waxaa lagu gartaa marka hore qofka waxaa ka calaamo badan qof kasta waa si laakiin badana calaamadaha la arko waa hurdo la-aan calooshoo socoto qofku wuxuu dareemaya laabjeex ama waxbaa gudaha ka gubaayo ma seexan karo wuxuu dareemaya inuu fadhiisin karin sabar la-aan xanaaqiis wuxuu noqonaya sakan qaarkood qaarkood way iska ooyaan dadka qaarkooda noloshii waxay ka qaadaan rajaxumo badana dadka qaarkood waxay dareemayaan inay muxuu ahaa inay waxna qaban karin inay noloshan rajo lahayn calaamado badan bay leedahay
doctor safaado waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa keena stresska ama walaacan badan stresska waxaa keeno qofka bii'adda ku hareersan ama population ku hareersan bani aadanka stresska qaadan oo badana waa bani aadam markuu yaraa ku noolaa duruufo adag yani duruufo adag waxaa laga wada ama markuu ahaa cunug yarka dhib iyo qaylu ku nool nool yacni degan iyo habima ku nooleen ama wuxuu ahaa qof jilicsan yani wax kastuu rabi waa la siin jiray wax kasta gacanta loo gelin jiray ma ahan qof u diyaarsan nolol adag maalintuu indhaha soo kala qaado wuxuu arkaya wax yar culeys markuu dareemo wuxuu dareemayaa inuu xamili karo inuu sida rabo inuu dhaqso uga baxo marka waxaa dhihi karaa tarbiyada horey stresska door bay leedahay tarbiyada baniaadanka horey door bay ka leedahay baniaadanka inuu stress qaado tarbiyada adag iyo tarbiyada aada u jilicsan waxaa ka mid ah qofka dabiicadiisa dad waxaa jiraan wax mana xamili karin wax kasta waxay ka qaadayaan fikir wax kasta waxay ka qaadayaan maxay saan u dhaceen dad waxaa jira noocooda waxay jecel yihiin inay wax kasta perfect noqdo wax kasta inuu dhammaystiran yahay dadka noocaas ma xamili karaan stresska waxaa ka mid ah bii'ada buuqa badan bii'ada qaylada badan bii'ada mashaariicda mar kasta la kicinayo bii'a mar kasta waxaa jira mowduuc laga hadlayo taas way kicinaysaa haddana qofka muu ku jiro meel amnigiisa khalkhal ku jiro ama amni sugnayn hadda maalmaha waxaan arkaynaa si puntland wadciga siyaasiga oo ololadaani qofka baniaadanka wuxuu leeyahay maxaan kuu soo baxay maxaa soo bixi doona miyaa noqon doona fikir badan buu ogalayaa isweydiinayaan kan maa noo fiican kan marka bii'ada way noqon kartaa waxay noqon kartaa wax dhaxal yani guriga haddii joogto hooyo stress qabto ama aabo wax kasta ka walaacayo ilmihiisa waxay biloobayaan inay inay qaataan walaaca marka waxaas dhan waxaa dhihi karnaa waxaa keeni kara bii'ada mujtamaca tarbiyada horey media xataa door buu leeyahay iyo social media lagu jiro qofka qisasta badan uu dhegaysanayo waxbaa dhacay waxbaa la qaaday qofka nafsadiisa way bedelayaan haddana asagoo awal dadna qaarkood diyaar waxay u yihiin wax kasta inay qabsadaan wax kasta inay ku sameeyaan ta'athur dadna way ka soconayaan dadku isku mid ma aha
waxaa jira laakiin ficilo mararka qaar aada u xunxun oo ka yimaada dadka stresska qaba ama dadka walaaca uu dhexdooda ka abuuran yahay oo dabku ka dhex shidan yahay gudahooda maxaa ka mid ah markaad akhridi daraasaadka adduunka oo kaleeto markaa eegtid ama xataa soomaaliya laftarkeeda markaa fiirisid waxyaabaha inta badan aad aragtid oo aadka ficilada u xunxun oo dadka ka dhasha maxaa ka mid ah xanaaqa xanaaq way xanaaqa badan dadkeena waa kululyahay xanaaqa badan sabar la-aanta wax kasta waxaa rabnaa degdeg degdeg inaan ku helno wax kasta waxaa rabnaa inay maanta dhacaan dadka ma cudur daarayni inaad dadka dhegeysan dhibay qofka inuu stress qabo waqtigu dad ku dhegeysto ma haysto waqtigu maskaxdiisa asaga isticmaal dhama saamaa dhicis ama saa ma haysto wuxuu dareema qofka inuu dab ku taagan yahay biyaha xataa qabow hadduu caawimo ku degaayo marka mujtamaceen aniga waxaan isleeyahay soomaaliya xanaaqa badan cod ka dheer ka stresska wuxuu ku leeyahay door badan buu ku leeyahay siyaasadeena baa stress bulshadeena baa stress dhaqaaladeena wax kas wax wax fadhiya ma jiraan wax wax isbedbedelayo marka bani aadamka isbedbedelka uu qaadaya marka dhaqamihiisa uu isbedelaya marka isbedbedelka halka hadalkaaga waxaan ka fahmayey isbedbedelka tirada badan ama waxa systemka hanaanka aan fadhiyin wax walba markaa gacanta lagu haya haddaysan ahayn wax fadhiyo meel loogu hagaago leh in stress ka dhalan karo absolutely ka dhalan karaa wax kastoo fadhin wax kastoo dadka qaarkood le ayaga waxaan isbedelayo ayaga waxay haystaan wax joojina iimaan buu leeyahay ama wuxuu leeyahay sabar badan buu leeyahay dad laakiin hadduu qofkan dadka isku mid maaha dad wax kasta waa waa dhaqaajinaya wax kasta waa kicinaya
markaad eegtid tusaale ahaan sheekooyinka aad akhriday oo ku saabsan cilmiga kan aad baa u daraasaysaa waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee aad akhriday ama case study aad aragtay ma inoo sheegi kartaa waxa ugu badan oo mujtamacan hadda ku jiro cuduro badan oo loo daaweeyo jir ahaan run ahaan haddaa gadaal loo noqdo waa stress waxaa ka mid ah gaaska waxaa ka mid ah laabjeexa badan waxaa ka badan dhiikarka badana cuduraha annaga u cararaynin stresska calaamadihiis maxay tahay waa wax bannaanka ka baloomaayo gudaha baniaadanku aadaya wuxuu kusoo muuqanaya jirka waxaa arkay yani badan anaga waxaa daaweynaa dhiikarka waxaa daaweynaa wuxuu stresska ka dhasho laakiin stresska runta ma daaweyno marka waxaa arkaynaa qof intaasoo sano wuxuu cunayaa kaniiniga gaaska intaasoo sano kaniiniga dhiikarka waxaa sahlnaan lahayd inaa intaa imaano marka hore stresska isaga haddaa daaweyno waxa dhan way baaba'i lahaayeen ama waa dhiman lahaayeen yuu ugu saameyn badan yahay stressku marka bulshooyinka laga hadlayo adduunka oo dhan haddaan hoos usoo degnana hadda puntland oo kale ama soomaaliyaan joognaa bulshada soomaaliyeed waa kuwee bulshada u nugul ama cidda u nugul stresska dumarka dumarka aad leanna dumarka waxay ka fikiraysaa ilmaha waxay ka fikiraysaa biilka waxay ka fikiraysaa nolosha soo socda ayadaa waxay issaaraysa culays u baahneen hadda maalmaha waxaan arkaa xataa waxay ka fakaraya masiirka masiirka siyaasiga maaha soomaaliya masiirka duumaha kale ka fakaraya fakarka badan dumarka aada u sahlan inay qaadaan cuduraha stresska ayaga u badan maxaan ka dareeminaa waxaa ka dareema dadka cabashada badan waa ayaga dhabar xanuun lafa xanuun madax xanuun stresska calaamadaha ugu weyn lagu garto waa madax xanuun qofku wuxuu dareemaya inuu madaxiisa aada u xanuunayo wuxuu dareemaya inuu hurdo seexan karin mama qaarkood stresska waxay keenay idan isla sheekaystaan marka dumarka u badan stresska inay qaadaan iyo dadka waayeelka waaweyn qofka markuu weynaado ma xamili karo waxbana markasta walaac wuxuu ku tarjuma ama inuu qaylo ama wuxuu arkaya in caloosha socoto ama gaas ku kaco dadka duruufaha dhaqaale qaba iyagu dabcan qaybi ka yihin dadka duruufaha dhaqaale isku mid maaha waxay ku xiranta qofkan samayskiisa nafsadda saa arkna insaanka wuxuu ka samaysiyan jir iyo nafsadda nafsadda markii adag taho iimaan leedahay qanaaco leedahay iimaan run iyo qanaaco iyo inuu aaminsan yahay zamankan wuu isbedelayaa wax sii jiraya malaha dadkaas aad waxaa arkaysaa ma saameynay dadna markii balaba wax kasta ka fakaraan dhaqaale dhaqaale aanba way saameynta way leeyihiin
haddii aad joogto walnlaweyn iyo tuulooyinka ku dhow waxaad rediyow ergo ka dhegaysan kartaa maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo mawjadda f m-ta ah ee rediyo walnaweyn
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee radio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaadii